Suurta sideedaad miyaad og tahay waxa hana iyadoo ay ugu ballan qaaday ilaah
waxay ugu ballan qaaday wiilkeeda in ay siiso ilaah
haa taasi waa runtaas saas ayay ilaah ugu ballan qaaday oo xataa waxay ugu ballan qaaday in timiis aan wiilka la jari doonin oo markii wiilkuu dhashay waxay ku magacowday samuel oo markii samuel uu yaraa waxay u qaadeen waalidkii meeshii shilon si uula joogo wadaadkii eli wadaadkii eli waxa uu lahaa laba wiil oo waxa u keeneen ilaah ceeb oo maanay ahayn kuwa markaas iyagu ilaah jecel ilaah habeen waxa uu yidhi samuel samuel samuel markaasi waxa uu yidhi haa halkan baan joogaa markaas ayuu waxa u cararay wadaadkii eli wuxuu ku yidhi wadaadkii eli ma adiga ayaa ii yeedhay maxaad doonaysaa waxa uu ku yidhi anigu kuma aanan yeedhin orod oo iska seexo markaa samuel ma aanu garanayn in codka ilaah isaga u yeedhayo haddana wakhti yar dabadeed ilaah baa haddana mar labaad u yeedhay samuel samuel haddana samuel si sileeg ayuu sameeyey oo waxa u cararay wadaadkii eli oo tan waxay dhacday markii saddexaad markaa wadaadkii eli waxa uu ogaaday in samuel ilaah u yeedhayo oo wuxuu ku yidhi wadaadkii eli samuel haddii aad mar kale maqashid waxaad ku tidhaahdaa haa ila hadal addoonkaagu wuu ku dhegaysanayay haddana mar kale ayuu ilaah u yeedhay isagoo leh samuel samuel markan samuel waxa uu ku yidhi ilaahow ila hadal addoonkaagii baan ahay addoonkaagu wuu ku dhegaysanayay oo waxa uu ilaah u sheegay samuel in uu sameeyo oo uu ku dhex samayn doono dadka reer binu israa'iil in waxa uu sheegi doono oo waxyaalahaasina ay dhegihiisa dhegahooga kaga gariirin doonaan reer binu israa'iil oo waxa uu ku yidhi samuel waxaad xukumi doontaa eli iyo reerkiisa waayo eli wiilashiisii isagu ma aanu berin tababar haddaba saaxiibayaal waxaan doonayaa inaad cashirkan aad ka barataan saddex shay oo aydin dhegaysan oo keliya ta koowaad marka aynu ilaah ballan la dhiganno waa inaynu ballankaasi ilaalinaa isaga hana waa ay karaysa inay qalbigayga beddasho oo ilaah aanay siin wiilkayga samuel ee u dhashay laakiinse iyadu waa ay xafiday oo ilaalisay ballankii ilaah tan labaad aan ka baran karaynaa saaxiib waxa weeye miyaanu samaynaa markuu ilaah noo yeedho inaan sidii samuel oo kale nidhaahno rabbow ila hadal addoonkayga uu ku dhegaysanayaaye ma laha laga yaabaa in aanu ilaah adiga ama aniga kula hadlin cod weyn sida uu kula hadlay samuel oo kale laakiin wuxuu inaga inagula hadlayaa ereyadiisa quduuska ah miyaad dhegaysataa ereyga ilaah mise waad akhridaa oo aad ilowdaa tan saddexaadna waxay tahay aanu ka baranayna cashirkan saaxiib haddii aad tahay aabbe ama hooyo waxaa wanaagsan inaad carruurtaada aad tababartid ama aad bartid jidka wanaagsan ee xaqaa bal eeg eli waxa uu ahaa wadaad sare laakiinse carruurtiisa ama wiilashiisa isagu ma berin jidka ilaah laakiin ugu dambayntii waxaan ognahay noloshooda eli iyo wiilashiisii inay ku dhinteen dagaal